Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka saaka idinkugu hayna waxaa ka mid ah wasiirka beeraha ee dalka oo rajo ka muujiyey inuu hoos u dhici doono qiimaha sarreeya ee miciishada raila odinga oo dhaliil u jeeday baarlamaanka dalka iyo ciidanka dowladda ah ee soomaaliya oo lagu wado in markaasi ay atmis amaba amisom kala wareegaan guud ahaan amniga madaxtooyada soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan markale dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waa toban iyo todobada bisha toban iyo labaada disembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda beeraha iyo horumarinta xoolaha ee dalka ee muthika linturi ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey inuu yaraan doono qiimaha sarreeya ee miciishada ah ay haatan cabasho ka muujinayaan kenyaanka waxa uu tani weyneeyey roobabka da-ayo oo beeralayda u suuragelin doono inay wax soo saar sameeyaan iyo tallaabooyinka ay dowladda qaadayso muthika linturi oo markaasi sheegay inay qasab tahay in xal loo helo cunnayarida dalka ka jirta ayaa xusay inuu yaraaday qiimaha badeecooyinka laga soo saaro geleyda sida booshada ukosefu wa chakula katika taifa yetu ni lazima tuimalize and i want to confirm juzi mliona nimetembea eh, nairobi nikitaka kujua unga inaenda namna gani i confirmed unga ilikuwa imeenda chini na nilipata the best price at 130 kila siku pasa hii unga imefika 119 hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee dalka azimia lomoja waan kenya raila odinga ah oo ayaa xildhibaanada baarlamaanka ku dhaliilay inayna xooga saarin waajibaadkooda ku aadan la xisaabtanka dowladda waxa uu mudanayaasha golaha qaran ee xeer dejinta ku tilmaamay kuwa u muuqdo inay hayaan shaqadii dowladda dhexe raila odinga ayaa tusaale usoo qaatay tallaabadii uu baarlamaanka waddanka ku ansixiyey xeerka maaliyadda ee sanadkan iyadoo canshuurta kashiidaalka oo horey ahayd boqolkiiba sideed laga dhigay boqolkiiba toban iyo lix bunge inatakikana hiyo ni inaangalia kazi ya serikali kuu, lakini kama bunge inafanya kazi ya serikali kuu, sasa nani ataongoza bunge? Sheria kama sheria ya fedha ambayo juzi wameleta katika bunge, nitakana bunge ipinge, lakini kama wabunge wenyewe wanaenda pale wanapiga kura kwa ile sheria ambayo ni mbaya, ambayo inafinya wananchi wenyewe, nani, nani atatetea wananchi?
dhanka kale wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga dalka ahna madaxa xisbiga ah t e t a p d a p kenya eugene wamalwa ayaa ka hadlay hoos u dhaca ku yimid qiimaha lagu kala iibsada noocyada kala duwan ee markaasi shidaalka Mafuta imeteremka na shilingi tano kwa petroli, imeshuka na shilingi tatu kwa mafuta taa. Lakini mlipopitisha finance bill kwa mafuta taa peke yake, kina mama mlio hapo, tuli double hiyo pesa. Ile increment kwa mafuta taa was increased by 33 shillings.
waxaa la xaqiijiyey dhimashada toban ruux kadib shil xalay fiidkii ka dhacay degmada mponi ee ismaamulka makueni waxaa shilkaasi ku dhaawacmay toddoba qof oo kale tani ayaa timi kadib markii uu gaariga xakameyn waayey wadaha mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano matatuuda shilkan ayaa laga soo tabiyey aagga loo yaqaano kuwambisu ee duleedka ee galbeedka ciraahda ee mponi waxaa dhacdadan iyo khasaaraha nafeeda ka dhashay warbaahinta u xaqiijiyey guddoomiyaha galbeedka mponi ku matalaha dowladda dhexe
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ciidamada waa ciidamada ilaalida madaxtooyada soomaaliya iyo kuwa booliiska sida gaarka u tababaran ayaa lagu wadaa in maalinta dabcan waa maantaye ay si rasmi a ula wareegaan amniga guud ee madaxtooyada dalka ciidamada atmis ee nabad ilaalinta u joogay soomaaliya ayaa wareejinaya sanado badan kadib amniga madaxtooyada dalka ee filla soomaaliya oo ay degan yihiin madaxda ugu sarreysa soomaaliya xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaa ku yaala xafiisyada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka waxaana tan iyo sanadii labada kun iyo toddobadii gacanta ku hayay amnigeeda ciidanka midooda afrika ah ee ka howlgelayay ama ka howlbilaabay ama ku howlbilaabay magaca amisom haatanse loogu yeero magaca atmis tallaabadan ayaa hordhac u ah ee la wareegidda amniga guud ee soomaaliya ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya waxaana la filaya in ciidanka nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ay si tartiib tartiiba uga baxaan dalka ilaa dhamaadka sanadka soo socda ee labada kun afar iyo labaatanka si kastaba ha ahaatee ciidanka atmis ayaa weli gacanta ku haya amniga xarumo kale oo muhiima oo ku yaala gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaasoo ay ka mid yihiin garoonka diyauradaha ee aadan cadde international airport iyo dekada weyn ee magaalada muqdisho tani oo markaasi ku- ah in ay madaxtooyada la wareegayaan ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaana waxay hordhac u tahay in meelo badan oo markaasi muhiima oo amaba guud ahaanba dalka ay ciidanka soomaaliyeed kala wareegaan ilaalinta amaba ilaalinta amniga ama sugidda amniga ee dabcan ciidanka nabad si- sugidda u joogay soomaaliya muddo badan boqolaal soomaalida degan gobolka Manya- eh, minnesota ayaa markaasi iskugu yimid taageerida dadka fatahadaha roobabka iyo biyaha webiga ka dhashay ee ka dhacay gobolka gede ee koonfurta soomaaliya culimada aqoon-yahanka dhalinyarada ganacsatada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaana soo dhexbaafiyey soo buux dhaafiyey xarunta xafladaha iyo shirarka ee siwaadi ee magaalada ee bolington ee minneapolis saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay ayaana bilaabeen guddiga arrimahani ka shaqeynayay inay habba dabcan miis iibsasho ah oo kun iyo doollar baraha bulshada kusoo bandhigeen taasoo ay gaarsiiyeen ku dhowaada dabcan eh, shan boqol iyo s- eh, waa shan boqol iyo siddeetan kun oo dollar iyagoo habeenimadii xalay ahaydna gaarsiiyey ilaa sideed boqol oo kun oo dollar soomaaliya oo dhan ayay dhibaatani ka dhacday waxayna markaasi ku fataheen webiyada gobolada umurahoo badi laakiin khasaaraha waxaa markaasi ugu kala badnaa meelaha amaba meelaha saameynada ugu badan ee ka jirta ayaa waxaa ka mid ahayd amaba markaasi qeyb ka ahaa ee dabcan meelaha uu maro am- ee maraan webiyada jubba iyo sidoo kale shabeelle oo markaasi ah gobolada hiiraan iyo sidoo kale gedo doctor cabdisalaan oo markaasi eh, dabcan horboodayey kaalmadaasi loo aruurinaya dadka ay fatahadaha saameeyeen ayaa sheegay in soomaalida maraykanka ay uga fadhiyaan gobol kasta oo soomaalidu degto inay iskugu yimaadaan lacag aruurin noocan oo kalea si nolosha dadka barakacay ee guryahoodii biyaha ka saara- ka saramareen loo badbaadiyo ayuu yiri Eh, cabdi daysan oo isna kamid ah dhalinyarada firfircoon ee gobolkaasi ayaa isna u sheegay in dowladda soomaaliya ay u sameyso qorshe wax looga qabanayo dhibaatooyinka soo noqnoqday ay keentay amaba ay keeneen isbeddelka cimilada ee dunida markaasi eh, dabcan waxyeelada kasoo gaarta mararka qaar waxaa markaasi sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay axmed taajir imaamka masaajid ka mid ah masaajida halka ku yaala wuxuuna sheegay in lacago fara badan oo ay ka mid yihiin kuwa xilligan oo kale ah cimrada lagu aadayo ay ka fadli iyo ajir badan tahay in lagu bixiyo dhibaatada lagu dhiba- dabcan dhibaatada laga badbaadinayo bini-aadanka ay guryahoodii iyo degmadoodiiba biyaha ka barakiciyeen isla soomaaliyana ee madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa daa furay shirka wadatashiga arrimaha waxbarashada ah ee dalka wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiirada waxbarashada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk iyo marti sharaf kale ayaa goob joog ka ahaa munaasabada daafurka shirkani madaxweyne laftagareen oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa baraarujiyey barashada af- afmayga isagoona dowlada dhexe ugu baaqay in manhajka waxbarasho ee dalka lagu soo daro in dadka ama ardayda ama jiilka soo koreyay la baro barashada afka mayga arrinta ugu muhiimsan oo masajka ah waxay tahay saddex iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad hoolkan waxaan ku daahfurnay da- waxaan ku daahfurnay qorista iyo dhigista alif maayga yaan ku daahfurnay waxaan ku daahfurnay waxaa waaye in dadka soomaaliyeed iyo wasaaradda waxbarashada iyo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba ay fuliyaan qoraana maadaama ay tahay qodob dastuuri ah dad muwaadiniin ahoo soomaaliyeedna ay u baahan yihiin in fartooda la qoro sidaasoo kale dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa ogahay baahidaas waa jirtaa waana noo timid codsigeeda waana ku faraxsan yihiin maadaama ay baranayaan af faransiis iyo ingiriis iyo carabi inay af soomaaligii ay dhammaystiraan oy wada bartaan af soomaali waa la qoray laakiin af soomaali kee waay af soomaaligii baa weli qabiyo oon la dhammaystirin af soomaaliga waa maay maaygii waa laga booday iyo maxaa tiri maxaa tirigiyaa laga bilaabay in la barto marka laba tilaabo dib aan usoo noqonno maaygii aan kusoo noqonno asaga aan qorno markii asaga aan qorno kadib horey aan ugu gudubno eh, afafkaas kale marka muhiimaddaasay leedahay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maanta munaasabadan waxaa nagala wareegeysaan oon ku guddoonsiinaynaa oon aada ugu faraxsannahay alifmaayigii saddex iyo labaatankii bishaan inta aan ku dahfurnay inaad la wareegtaan manhajka lagu daro waxbarashada iskoolada la geeyo dadka soomaaliyeed ana og waa u baahan yihiin madax iyo dhallinyaro iyo siyaasiyiinbo inay walaalahooda afkooda bartaan qoraana waxayna ka mid tahay ee horumarka afka soomaaliga iyo qayb ka tahay marka aan saas leeyahay ma aha ee, kii hore u qornaa ha laga tego kii yuu kabayaa asagina waa la xoojinayaa kanna waa laga dabageynaya waa lagu daraa insha allahu marka waxaan aada iyo aada inkuga mahad celinayaa sida aan horeyba u sheegay ee, dadaalada waxbarasho oo ah wadaan waxaa magaalada melbourne ee dalka australia lagu qabtay banaanbax weyn oo taageero loogu muujinayo shacabka falastiin tan ayaa imaaneyso iyadoo israa'iil weli duqeymo ee ka wada marinka khaza shacabka australia oo ah xaddii ee tobanaad oo xiriir ah dibadbax ka sameynaya bartamaha magaalada casimadda ee melbourne ayaa dalbaday in si deg dega loo soo afjaro weerarada marinka khaza dadkan ayaa ku dhawaaqaya oraah ay ka mid tahay in falastiin ay xoroobi doonto